galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya si wada jir ah caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduri
kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa barnaamijka xiisaha leh ee hambaliyada iyo heesaha jiraana weliba taana barnaamijka aan bilaabay dhegeystayaashaan ku xusuusino barnaamijka inta badan waraaqaha waxay dhegeystayaasha soo dirsan karaan maalmaha khamiista iyo jimcaha iyo arbacadaba laakiin wixii ka dambeeya maalinta jimcaha ah gelinka dambe waraaqahaasi marka waxaa laga yaba inay dib u dhacaan toddobaadka dambe marka waraaqaha inta badan lasoo diro gelinka dambe ee jimcaha waxay u dhacayaan sabtida dambe ta soo socota maahintan kale marka dhegaystihii doonaya in warqadiisa uu toddobaadkaasoo maqlo arbacada iyo khamiistuu soo dirsan karaa isniinta iyo talaadada hadday soo dirstaan maxabaa waxba maba'ayaan laakiin waxaa dhici karta in waraaqahaasi ay meel hoose galaan oo ilan imailada waa aragta every second ay soo dhacaan so waxaa dhici karta marka waraaqahaas inay waraaqo kale ku dhex dhuuntaan laakiin waraaqaha inta badan khamiista iyo arbacada soo dhaca markiiba ishaa qabato oo diiwaankaan gelinaa aniga waxaan dhihi lahaa dhegeystayaashana aan intaas u raaci lahaa cashoy magacyadan aad u tirada badan ee laba iyo kontonka magaca ninba meesha u daranaa balbashaan maqli jira inaad naga soo yaraysaan oo maaragtay kuwa hadda horteeda yaalaba ibraahim oo labaatameeyaa ku qoran marka hadday intaa ka yaraan lahaayeen dheg dheg dheg dheg unbaan kasii lahayn soo ma oo xataa laba warqad aad kasoo dhigtaan saddex warqad aad kasoo dhigtaan intaad hal mar soo tixi lahaydeen waayo waxaa dhici karta in aan la wada akrin karin waa tahay dhegeystayaashaan ka kala dayna marka intaa ku filan oo malaynaya ibraahim laakiin waxay isleeyinan u malaynayaa yaa qofna laga tegay juus iyo cabitaan badan iyo waxyaaba badan ay miis ku saaran oo haddii boqol loo qoran waa akri karaan
waa dhici kartaa waa tahay aan soo qabto warqadda ugu horeysa oo ah hambaliyo dhalasho waxaa diraya oo dadka ugu horeeya hooyo duniyo cali cabdi aabe cabdi aadan cadow iyo habaryar sacdiyo cabdulaahi odaygeeda iyo carruurteeda abti maxamuud baa la yidhi khatro cabdi aadan odaygeeda iyo carruurteeda sahre cabdi aadan iyo odaygeeda maryan cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiin cabdi aadan iyo ayaan cabdi aadan iyo zuhuur cabdi aadan dhammaan dadkani oo kala jooga norway south africa hargeysa dubai iyo muqdisho waxay tahaniyad u dirayaan maxamed colaad xasan wow iyo naciimo cabdi aadan oo dhowaan wiil ugu dhashay gobolka kentucky ee dalkana maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxiin taabidna waa lagu naanaysaa sida ku qoran warqadda marka waa cabdiraxiin naanaystiisana waxay noqonaysaa taabid maxamed colaad waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkiisa dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca waxaan ku qosla mataqana ibraahino cabdiraxiim baa loo bixiyey wiilkan maxamed colaad iyo naciimo u dhashay oo anigana aan tahnis midas lamid aan u dirayo wiilka waxaa lagu naanaysaa baa la yidhi taabit marka waa carruurta reer colaad oo dhan magacooday baa ta'da ka kacda marka mar haddii cabd cabdiraxiin la yidhi haye ta'diyaa laga tegay baa la yidhi marka naanaysti baa looga dhigay taabit cabdiraxiin taabit waxaan ku leenahay cabdiraxiinow soo barbaar dhambaalkana waxaan ka helay aabe cumar ibraahim iyo xaaskiisa iyo cali cumar ibraahim iyo carruurtiisa iyo cabdiraxmaan cumar ibraahim iyo xaaskiisa iyo farxaan xuseen ibraahim iyo mahad xuseen ibraahim iyo maxamed xuseen ibraahim iyo ciise xuseen ibraahim iyo zahre xuseen ibraahim iyo shukri xuseen ibraahim iyo luul xuseen ibraahim iyo waxay yidhahdeen caruurteeda iyo cabdixaafid xuseen ibraahim iyo sheekh ciise amiin ibraahim iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed xasan ibraahim iyo hodan xuseen ibraahim iyo cabdixamiid aadan ibraahim dhammaan dadkaasna waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan xuseen cumar ibraahim iyo waxay yidhahdeen xaawo cusmaan macalin oo arooskooda uu ka dhacay degmada berdaale waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo arooskooda kii ay ku nastaan oo eebe uu kala siiyo ubad qayb qaba aamin ayaan lenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid dhammaan waxaan salaamaynaa baa layidhi marka hore daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waanu ka guddoonay marka xiga waxaa ugu horeeya ismaaciil xuseen farjar oo aa tawariyeeni waxaa kaloo warqada kula lamaan asxaab kale oo uu ugu soo horeeyo khadar maxamuud cumar injineer siciid cabdi xuseen maxamed maxamuud ibraahim iyo faadimo maxamuud cabdalle maxamed maxamuud cabdalle maxamed xariir jibriil ismaaciil maxamed ismaaciil aadan iyo cabdifataax xaaji maxamuud dhammaan shaqaalaha iyo maamulka cusbitalka manhal ee magaalada hargeysa waxay hambalyo aan la soo koobi karin ay u dirayaan baa la yidhi boqorka maxamuud nuur odawaa iyo boqorada hibo cabdi iidaan oo meherkoodu ka dhacay shalay oo jimco ahayd baa layidhi magaalada hargeysa ducaduna waa xaggiina ba layidhi marka meherkan ka dhacay magaalada hargeysa ibraahimo ee dhex maray maxamuud nuur iyo hibo u ducee waxaan leenahay meherkiina ha idin horseedo guur kheyr qaba oo aad farxad iyo bashbash iyo barwaaqaba aad kala kulantaan dhinacii heesaha caasho haya waa tahay dhinacii heesaha mar haddaad tir waxaan soo qabanayaa hees horta bal marka ugu horreysa dhegeystayaasha iyo annagaba aan ku jimicsano on isaga kicina caajiska iyo oon heesaha kale ku sugno codka macaan axmed cali cigaal heystii gabdhuhu gabdhuhu haya gabdhuhu waxay ku faanaan guur iyo iyo maxaa la dhihi jira reer yeelo soo mahayn horta aan wada dhegeysano
geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaad tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaad tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fariisaba meldhow ku geylamaya ama aargundaha dhigaya ama goodidhaxadhigalayigid ahaadi gobtan fariisaba meelroob ku geylamaya ama aargundaha dhigaya ama goodidhaxadhigalayigid ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu jira garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu jira garan maayo anigu garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynaye war mukula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jeceelo anigoo garowshale waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay war mukula xumaaday bogtaan fadhiistaba bilgeelka dhilmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay gedkaadi bogtaan fadhiistaba bilgeelka dhilmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay gedkaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu daran maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu daran maayo anigu haddii godob aan ka qabay inaad goraha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad goraha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii ku guulaha gesidaadi burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii ku guulaha gesidaadi gabdhuhu waxay u baanaan guriyoyeeli waxa guurka kugu jiri garan maayo anigu gabdhuhu waxay
ay ibraahino maxaa gabdhaha laga rabaa gabdhuhu waxay leeyihiin waxay ku faanaan buu leeyahay axmed cali cigaal gabdhuhu waxa ay ku faanaan codkii axmed cali cigaal intaas ayaan kaga gudbaynaa caasha dhinacii dhambaadada ayaan ku noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo jamiilo isaaq rooble iyo adeer cabdulaahi xasan fiidow iyo eedo madiino xasan fiidow iyo deeqo colaad xasan iyo odageeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen sayid cali colaad xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nimco colaad xasan iyo tahliil colaad xasan iyo hani colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan iyo maxamed cabdi xasan iyo maxamed bare colaad dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan muqdisho finland iyo serbiya waxaana ay tahniyad u dirayaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan oo dhowaantan wiil uu ugu dhashay waxay yidhaahdeen magaalada edgewood ee gobolka kentucky ee dalkan maraykanka wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabdiraxiin taabid maxamed colaad waxaanay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara aamin ayaa lena aniguna amiin ayaan leeyahay warqad kaloo dhalasho ayaan gacanta ku haya ibraahina waxaanay ka timi dadka ugu horeeya ayay maryan gacala ayeeyo daahiro dhaayow iyo sahro cali wehliye iyo cabdi cali wehliye xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo mulki cali wehliye odaygeeda iyo carruurteeda ayaan cali wehliye sahre cali wehliye sacdiye maxamuud wehliye xuseen maxamed gacal xaliimo maxamuud gacal iyo carruurteeda xasan maxamuud gacal cigaal buu ku magac dheer yahay iyo cabdi maxamuud gacal iyo cabdulaahi maxamuud gacal iyo aamino maxamuud gacal iyo ugu dambayntii ayaan maxamuud gacali iyo yacquub ismaaciil cali xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdirasaaq jalwo iyo axmed nuur gacali xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo iqra aadan maxamuud gacal waa malaha waraaqaad ka hadlaysaad lahayd aan ugu soo badanin laakiin sharaabka ka dhergo waraaqaha akhri ibrahin waad aragtahay dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi yurub waqooyiga america iyo masar waxaanay tahneed dhalasho u dirayaan maxamed cali wehliye iyo istaahil maxamed cabdi oo uu dhowaan wiil ugu dhashay gobolka virginia duleedka washington wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdiraxmaan maxamed cali wehliye waxaanay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin aamin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe cumar nuur oday oo baydaani ku magaca dheer iyo axmed cumar nuur iyo waxay yidhaahdeen khadar cumar nuur iyo khaalid cumar nuur iyo ayaan cumar nuur iyo nimco cumar nuur hodan cumar nuur iyo hooyo basre guuleed maxamed iyo anisa ciise maxamed iyo shukri ciise maxamed iyo dhammaan ilmo ciise maxamed waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdirasaaq maxamed shide iyo waxay yidhaahdeen xamde cumar nuur xamde faarax waxayna taaniid u dirayaan cabdirasaaq maxamed shide iyo xamde cumar nuur xamde farax oo meerkoodu uu ka dhacay hotel mansoor ee magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin guur kheyr qaba iyo farxad ayaan eebeeli kaga barina aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid dhammaan baa la yidhi waxaan salaamaynaa marka hore daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga waa doctor maxamuud axmed shiine iyo doctor xuseen maxamed maxamed iyo doctor axmed siciid cali iyo maamule ibraahim xirsi cabdi iyo ayaan yuusuf kaahin maxamuud xuseen farjar iyo maxamed xuseen farjar dhammaan shaqaalaha iyo maamulka cusbitalka menhal ee magaalada hargeysa waxay hambalyo aan la soo koobi karin u dirayaan baa la yidhi boqorka maxamuud nuur odawaa iyo boqoradda hibo cabdi iidaan oo meherkoodu ka dhacay waa jimcihii shalay uun bisha maajna ay ahayd lix magaalada hargeysa waxaa la yidhi meherkaasi waxaan u rajaynaynaa in uu ilaahay ka dhigo midkii uu ku xigay aqalgalka loo aayay ubadka qayqaban lagu kala helo waa hagaag dhegaystayaasheenna caasha waxaan usoo qabanaynaa heesta ha igu seyrin caashaqa waxaa ku luqeynaysaa xaawakiin ha igu seerin caashaqa sareedo aan ku waarnay intaas aan kaga gudbaynaa codkii macaanaa ee xaawakeen caasho dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa haye waa tahay dhinacayga aan soo qabto midda aan hayo waxaa ugu horeeya waxaan salaamaynaa baa layidhi daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashacuud iyo daanduray waanu ka guddoonay mid lamidan annaguna waanu celinaynaa marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah caali xaaji cabdulaahi iyo cabdilcasiis sheekh yuusuf waa caali xaaji cabdulaahi iyo xaaskiisa nimco cumar cali cabdicasiis sheekh yuusuf iyo xaaskiisa sahre cumar cali xasan xaaji axmed iyo xaaskiisa safiya cumar cali iyo siciida xas waa siciida xaaji cabdulaahi iyo xaaskiisa faadimo sheekh nuur iyo sidoo kale joxor xaaji maxamed iyo xaaskiisa sacdiyo abuukar cabdulle maryan xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda iyo aamine xaaji cabdulaahi iyo sidoo kale xasan jimcaale yebarow iyo asxaab kale oo fara badan waa lasoo koobi kana baa la yidhi oo dunida dacladeeda kala jooga waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan asxaabta kale waxaa ka mid a baa la yidhi yaanan ka tegine hooyo muumino cali foldheer iyo dhammaan reer cali foldheer dadkaasi waxay kala joogaan baa layidhi dunida dacladeeda waxaanay hambaliyo u dirayaan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda baa layidhi cabdulaahi xasan xaaji iyo caasho siciid macalin arooskoodu halka uu ka dhaca ibraahim lama soo sheegin hase ahaatee waxaa la yidhi ducadu waa xaggiina waxaanan u dalbaynaa bay yidhahdeen heesta la yidhahda xamdi kuluc iyo saadab arooskiina aamiin ayaan leenahay bashbashii barwaaqna eebe in uu idinkala siiyo ayaan idinkugu ducaynaynaa dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo busteeyo cabdi calas iyo hooyo fardowso maxamed cusmaan iyo hooyo maryan cabdi calas iyo habaryar keef jaamac colaad iyo habaryar ubax jaamac colaad iyo habaryar xamdi jaamac colaad adeer cabdi sheekh maxamed sheegow iyo waxay yidhahdeen adeer cabdiraxmaan sheekh maxamed sheegow iyo eedoxaawo sheekh maxamed sheegow iyo abti farxaan jaamac colaad iyo abti dayib jaamac colaad iyo abti cabdullaahi jaamac colaad iyo nafiiso maxamed shaakir iyo waxay yidhaahdeen fartuun cabdikariin iyo saamiyo cabdi axmed iyo ridwaan cabdulaahi cali caad iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdinaasir geesweyne iyo raage duraan axmed iyo maxamed deeq duraan axmed iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta iyo dadkaasi oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda gaar ahaanna waxay joogaan bay yidhahdeen caabud waaq waxayna taanid u dirayaan aabe xasan sheekh maxamed shegow iyo marwadiisa idil jaamac colaad oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen galguduud gaar ahaana degmada caabud waaq wiilkaasina waxaa loo bixiy yidhahdeen axmed haadi haddaba waxaan leenahay axmed haadiyow soo barbaar allah kaa dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca aniguna amiin ayaan raacinaya warqad ifaahin oo si wanaagsan loo soo qoray aada loo soo qurxiyey oy ka muuqatay in wakti badan la geliyey ayaa markana gacanteedi kusoo dhacday waxaana lagu yidhi ugu horreyn waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka bacda salaan oo idinka guddoonay annagoo kale ah bay yidhaahdeen aabo daahir cabdulaahi yaasir iyo hooyo leyla yuusuf faarax iyo cabdirasaaq daahir cabdulaahi iyo ooridiisa baa la yidhi nimco aadan xuseen iyo xamda daahir cabdulaahi iyo asma daahir cabdulaahi iyo sahre daahir cabdulaahi waa dhammaan ilmo daahir cabdulaahi maariya ku jirta xabsa ku jirta salmaan baa ku jira sakariya wuu ku jiraa muscab dhammaantood waa ilmo daahir cabdulaahi waxaanay dhammaantood qoyska ilmo daahir cabdulaahi waa qoyska ilmo daahir cabdulaahi oo dhan baa la yidhi waa ku kala nool magaalada hargeysa waxay dhammaantood ku nool yihiin magaalada hargeysa waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan meherka dhex maray lamaanaha isdoortay baa layidhi cabdirasaaq aadan xuseen iyo hodan maxamed suldaan oo xafladda meherkooduna ka dhacay baa layidhi magaalada booraba taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishaanu soo dhaafnay february ee sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhahdeen aqalgalkiina ku gaara basbas iyo barwaaqo aamin waa tahay xaggii heesaha waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa laxow waxaa heestaasi wasiir ugu luqeynaya nimco yaasiin iyo caydurus haliyey
radnaan anigoo ku jira sariya lahasana aqoon adaa laabiyo qalbiga dorayo igu lama
haddaad laayaanahay adduuniyada layrsan jiray manaa lufar ka dhigo warmaha kaanikaysayo
labeenta jidhkaaga iyo maxaakiyo luqunta dhihi taada halinsanu macaagii igu badnaa
dadkaa lahan kugu liqligan maleebkoodan sidaa lihinta jacaylka ugu galuud laxogiyo dhibtaba
bulqay bulqay mana laaban karo ilaahi dalaasimu axbigii laakiin hadumi hadumin hadumin
runtii aan kublise diiwaanka jacaylka lahab jacaylka jacaylka lahab
adduunyada layliga baa labadii jecel lugooyo kalaalushe gacalkeenii la damay
yelba lasaaka jiray halbahalan goosa tidhi lalay ka soo kaysabay lugaha hore kula dhacdo
inagoo aan kalaalahay wanaagan ku lahaa sameeyey geedtii aan ku faan lahaa adigu ligii taasi
markay laalasata ibaaxii hoos fadhiyey wuxuu liqaa doonayay kafiyo kala jaray ludii
kulliqay kulliqay mana laaban karo ilaahida lahaasimo
codkii macaanaa ee nimco yaasiin iyo caydurus haliye iyo heestii laxow intaas haddaan kaga gudubno dhinacii warqadaha haddaan ku noqono caasha oo dhan baalkan wuxuu naga soo gaaray hodan cali bikolo iyo muxidiin cali bikolo iyo maxamed cali bikolo iyo axmed cali bikolo iyo waxay yidhahdeen xabso xaaji iyo maryan sheekh iyo waxay yidhahdeen aamino sheekh weriye xalwo cabdi iyo weriye cabdicasiis fantastic iyo weriye maxamed cibaar diriye dhammaanna waxa ay taaniyad u dirayaan kal iyo laaba waxay yidhaahdeen kaaho cali xasan iyo cali shantar oo arooskooda uu ka dhacay dhadhaab kenya ducadana waa xaggiina ay leeyihiin arooskiina aamin bashabshi barwaaqo na kala kulma iyo ubad kheyr qaba aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadanna aan soo qabanayo waxay ka timid hooye maryan nuur ducaale iyo sahre ciidlo nuur waa wariyaheenii iyo sidoo kale raxme ciidlo nuur dhammaan ilme ciidlo nuur baa ku jira axmed ciidla nuur uu ku jiraa xasan ciidla nuura nimco ciidla nuura najme ciidla nuur iyo ibraahim maxamed jaamac iyo eedo farxiye xasan iyo maxamed ciidle nuur iyo mubaarak ciidle nuur iyo mumtaaz ciidle nuur iyo moha ciidle nuur dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin ay u dirayaan cabdirasaaq maxamed shide iyo xamda cumar nuur waa xamde farax oo meherkoodu ka qabsoomay baa layidhi hotel mansoor ee magaalada hargeysa maalintii jimcaha waa shalay uun bisha maajna ay ahayd lix sanadka laba kun shan iyo toban waxaan leenahay bay idhaahdeen ilaahay reerkii isku raaga ee farxad ku aqalgala ha idinka dhigo annaguna aamiinta ayaan ugu darayna ibraahim waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray khaliif saleebaan bulaale khaliif dheer ku magaca dheer iyo cabdicasiis maxamed xuseen ifso iyo xaaskiisa iyo hooyo faadumo axmed cabdulle iyo xaaji yuusuf barre iyo xaaskiisa iyo faarax ducaale dhunkaal axmed oo ku magac dheer macalin faarax iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan axmed xayir cabdiraxmaan sutey iyo axmed cabdi saleebaan axmed jaaqo iyo maxamed axmed jaamac iyo waxa ay yidhahdeen xaaskiisa iyo cabdirasaaq jaamac idris iyo xaaskiisa iyo cabdikariim jaamac idris master tiger iyo raxmo jaamac idris raxmo koos ku magaca dheer iyo xasan mire cali xasan bire waxayna jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan doctor maxamed jaamac idris iyo raxmo cali jaamac nuur oo dhowaan ismeersaday oo ay leeyihiin ducada waa xaggeena waxaan leenahay meherkaas allah ka dhigo mid horseeda guur qeyr qaba oo reynreen iyo farxad leh aamiin aniguna waxaan ku nasinayaa ibraahim oo heesta halku dhageedu yahay galley iyo codkii lul jeelaan goorma adigii dhegeystayaashu idinku dambeysay ibraahim galey haye galley meel gabiib ku taa lul jeelaan udeeda
gabasho gaduudata
ayaan kusii shaqaynaa warqadda ugu dambaysa dhinacayga waxa ay ka timid waa tahaniyad dhalasho farxad le baa la yidhi waxaanay ka timid annagoo kale ah baa la yidhi aabbe cabdinuur abuukar iyo hooyo khadiijo xasan iyo maxamed cabdinuur abuukar iyo maryan cabdinuur abuukar iyo cabdullaahi cabdinuur abuukar iyo xasan cabdinuur abuukar iyo malyuun cabdinuur abuukar iyo jelle isgowe iyo injineer cadde nuur mursal iyo maxamed cabdi kulli shay baa la yidhi wuxuu ku magac dheeryahay yarisow iyo xasan macalin aadan waa taajiriin iyo ugu dambayntii khaalid anta waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadina u dirayaan iyagoo kala jooga soomaaliya kenya yurub maraykan south africa iyo sacuudi arabiya hambalyo farxad leh naga gaarsiiya bay leeyihiin waa hambalyo dhalasho oo farxad leh naga gaarsiiya isaaq cabdinuur abuukar iyo xabiibo ibraahim maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay xerada dhagaxley ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey siyaad isaaq cabdinuur abuukar waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin dhabaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe cabdalla mushteri iyo xasan cabdalla mushteri iyo cali cabdalla mushteri iyo xuseen cabdisheekh iyo cusmaan macalin ibraahim cusmaan foto faysal cabdalla derow iyo cabdalla xasan buule iyo cabdinuur abuukar mursal iyo mustafa sheekh cabdulaahi mustafa sheegow iyo cabdulaahi ibraahim maxamed doonow loo yaqaano iyo cabdiwahaab sheekh aadan iyo cabdulaahi abuukar mursal waxayna tahniyad dhalasho u dirayaan cabdulcasiis macalin aadan iyo caasha cabdalla mushteri oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed cabdulcasiis macalin waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggeena wiilkaas allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca waa tahay ibraahimow intaanan heesta ugu dambaysa dhegeystayaashana usoo qaban mar kale dhegeystayaashaana xusuusino in waraaqaha dhambaalada ay barnaamijkan usoo qorayaan inay inta badan soo diri karaan maalmaha arbacada iyo khamiista jimcaha gelinkii dambe waraaqaha gaarana inay toddobaadka dambe u dhici karaan heesta xigta caashir dhegeystayaasheenna waxaan xusuusinaynaa waayo waayo heesii hore amba kula mid baan ahay waxaa ku luqaya maxamed mooge iyo xalimo khaliif magool heestaas ayaanan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayna waxaan idin leenahay
nabadgelyo
anaad ku kulantin ahay markaan xusuusta waaurkay werwerkii maankay kolkun Thank you.
hablaan ragaaqo orkaya boodhada oo ila asaago dagaalka ugaxiyo hablaan ragaaqo orkaya boodhada oo ila asaago dagaalka ugaxiyo
ayamihini horayo dadi
gacalka waa waa sidaadii ahay iliili kalgacalka waa ahay marka xusuusta waa iibayrdhin ajadu weynina adduunyada dhammaantii
sida dhiraha ogada calintuga taalo ay xidida asani ilaa uga waraabtan sida dhiraha ogada calintuga taaliyo ay xidida asani ilaa uga waraabtan ayaanuga xagga calaada anigo oo aqoonu leh inuyay waxigu weyn iyo ammaana igu culus ayaanuga xagga calaada anigo oo aqoonu leh inuyay waxigu weyn iyo ammaana igu culus على قوت قرعشدا أو إلى لنعي على قوت قرعشدا أو إلى لنعي adigiyo jacaylka ana idin ma Dilobile inta weelin tabcis jiray idin Dilobile inta weelin tabcis jiray ehamoodin keliida ama kula midba ehamoodin keliida ama kula midba aanay
waa tahay dhegaystayaal intaasaynu ku dhaafno barnaamijka salaamaha iyo heesaha oo ay daadihinayeen caasho cuud iyo daanduray